ninkana barnaamijkii caweyska washington iyo caashi ibraahim caashicuud
degeystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington oo aan caawana idinku hayo madaxweynaha faransiiska oo magdhow laga siinayo hal geela oo u lahaa oo laga qashay qoys ay ku qaadatay in ay gurigooda oo u jira shan daqiiqo oo keliya u socdaan masaafo dhan laba boqol iyo konton kilomitir iyo sidoo kale
hees aad loo jecel yahay bay ahayd waxaa iga daba qaaday maxamed salaamaan waxaa iga daba qaaday maxamed mooge waxaa iga daba qaaday axmed rabsha laakiin hadda waxa uun la helhelaa tii uu iga daba qaaday maxamed salaamaan
waa qayb kale oo xiise badan leh oo aan caawana idinka hayo fannaanadda caanka ah ee hibe maxamed waa caawa iyo cawayska aan ku horumare dhegaysto weli gurigaaga oo kuu jira masaafo dhan shan daqiiqo oo keliya ma kugu qaadatay inaad u socoto laba boqol iyo konton kilomitir iyo wax la mida waa qiso la yaab leh oo qabsatay lamaano u dhashay waddanka jarmalka maxamuud masacadeeh oo qisada lamaanahan la socday ayaa inooga dhacaya maxamuud qoys waa oday iyo xaaskiisi eh ayaa waxay ka soo laabteen geerida ama duugta qof ay saaxiibo ahaayeen oo waddanka jermani ayay degan yihiin qoyskani deetana gurigoodu sidaa ugama fogeyn waxa uu jiray shan daqiiqo oo qura waad dareemaysaa marka xaalad culus laga yimaado oo dee qof aad qaraaba tihiin ama asaxaab aad tihiin uu geeriyoodo dabcan maskaxdu waxaa laga yaabaa sidii ay mararkii hore u shaqaynaysa inaanay u shaqayno waddooyinka qaar iskaga kaa darsomaan labadan lamaanaha ah ee isqabay oo dabcan dad waaweyn ahaa odaadoodu ay ahay toddobaatan iyo toddobaatan iyo soddoba jir ayaa si uun kaga simbiraraxatay maalintaayo markii ay damceen inay gurigooda u soo laabtaan ayay meel qaldan ka leexdeen waxay galeen jid aan laga bixi karin uun hore iskaga socda oon exit lahayn iyo meel laga baxo marka waa gal uun gal uun ilaa iyo meeshii uu ku geeyo wadooyinkan lagu yidhaahdo tanalka amaba dhulka hoos mara ama dhismayaasha ka hoos dusa meel laga soo kala wareegtana male aad iyo aad waddadii bay dalaq iska yidhaahdeen hadhahaane ma xumee caawiya berriba way iska socdeen ee gurigoodii saan kuu sheegayba shan daqiiqo u jiray markii hore laba boqol iyo konton kilomitir markii ay socdeen ayaa booliis ku soo baxeen booliisku waa waddanka austria wadankiiba way ka baxeen jermani bay joogeen austria istaageen markii ugu horreysay xadkiibuu ka tallaabaan maqli jira booliiskii markuu istaajiyey war halkeed ku socoteen iyo halkeed ka timaadeen haddana kaaga darana jidka si qaldan bayba ugu socdeen ha marka waxaa kala duwanaa seedka waddankay ka yimaadeen iyo kay galeen absolutely waaba khatar bayba galeen meeshii markay tageenoo xaalku ku xun yahay booliiskii baa istaajiyey war halkeed ka timaadeen gurigeennoo shan daqiiqa noo jiraan u soconnay talana halkaan bayna keentay waxaa loogu yeeray qaraabadoodii inay meesha ka soo doonaan wiil ay dhaleen ayaa u yimid sidaas baa marka dib loogu celiyey malaha waxay booliisku ka baqeen haddii la yidhaahdo iska laabta oo gurigiinni ku laabtaa inay haddana hadda austria joogaane inay haddana dal kale ka dhacaan marka casho sheekadan waxaan xusuusinaysaa berigaan dalkan maraykanka imid iskuul baa layga soo qoray iskuulkii baan tegey iskuulka markii laga soo qoray subaxdii dambe oo aan iskuulkii tegey baan bas qaldan raacay markaan baskii qaldanaan raacay oon iskuulkii tegey baa laygu yidhi iskuulku kan ma ahayn inaad timaadee waa mid kale marka gabadha ila hadlaysay ee ee fadhisay ee, receptionka sidii waxay la hadashay qof gaari wato oo kale markaas igu tiri intaad jiradan ka oo leexato xariifna oo waddanka yaqaana aad iyo aad jiradan intaad ka leexato ee, markaad adigu laydka kala tagto bidix u gal oo haddana jidka kugu imaan doona ee halkaa ah bidix u gal kabacdi markaad dhowr balo goyso waad joogtaa laacibkan waa dhaga xiran yahay america uu ku cusub yahay jiiro jiiro markii waxa kugu soo dhacday aniga waxaan iskaga qaatay eh, jirooyinkii isle in la ii tilmaamayo laleeyahay jiri hebla ka bax inta ka dhac saas isugu dhow yihiin aad iyo aad caawiya berriba soco waa winter waa minus twenty qaboobe dee dhar fiican ma wato xaalkaygu waa is- dee laga- kaa- lagaagama sheekayn karo markaasaan un iska socdaa caawiya berriba kaaga darane cashay layskuma istaago dalkan afrikaan ka imid oo gacantan hatiyaa baabuurtii meesha maraysa xaafadda laygu soo dejiyey caddaan unbaa degan dadka madow waxaaba loo arkaa kuwa wax dhacay inay yihiin waa garan cid ii istaagta ma leh ilaa markii dambe iyadoo nafta igu daba yarta oo iga dhici rabto laii istaagay oo gabar aalamiitaynaysa oo xilliga hadde qabowga oo meel ka bannaan aadan garanaynin oo jirkeeda dhan uu buuxo maryo uun ku jiraan oo oo labada haddana soo indhood- kululato oo labada indhood boodboodismaanto keliya uga jeedaa inta ii diirnaxdo ay gurigeeda ii geysay gaari ugu qaaday sidaa xaafadda igu geysay marka dhumitaanku waa khatar ama da' yar ha kugu ahaada ama da' weyn ha kugu ahaadee way xuntaha kolley dabcan adigu saan u dareemayo weli maadan lumin weli ma lamin taxadarkeegaa badan malaha waa intaan kaa weynaa maxamuudo Eh, looma dhamma taas
Een, maxamuud waxaan rabaa bal intaadan kursiga ka kicin Mhm.
in aadna sheeko aad ii soo jiidatay oo aan aad uga qoslay haye inaan kaaga sheekeeyo haye Een, horta waddankan saad u timid Mm.
weli hilib geel ma cuntay ma waalan tahay caasho ama caana geel ma magaalada cabtay magaalada aan deganahay minneapolis hilibka geela waaba lagu quraacdaa waana lagu qadeeya oo halkaan annagu waa noo dhimantaa weli haddii adinku waxa weeye businessyadii ama ganacsigii soomaalidan sidaa idinkugu soo badan waa tahay wa- minnesota waxaan laga helin ma leh waa tahay sheekadan ku haya waxay tahay adigii dhegaystayaashaba Mm.
madaxweynaha waddanka faransiiska Ha.
ayaa waxaa layidhi waxaa magdhow laga siinayaa hal geela oo uu lahaa oo laga qashay nin faransiis oo geel leh waa madaxweynihii faransiiska haye marka hashani markeedii ugu horreysaba een waxay ahayd ma- hal geela oo uu ku helay abaalmarin ahaan sidoo ku hela abaalmarinta yaa ku siiyey ma waxaa ku siiyey waddanka maali gaar ahaan dadka degan degaanka timbuktu waa taqaanaa Ha.
waa degaankii beri dhoweyd uu dagaalada ay ka dhaceen ee fallaagadu ay kusoo duuleen ma markii fallaagadii faransiiska ay ka kiciyeen ba abaalmarin loo siiyey abaalmarin baa loo siiyey Hay.
waxaa la yidhi fallaagadii baad naga kiciseen ee waddankii qarribtay ee, een, waxyaabihii taariikhiga ahaa waddanka yiilay gubtay waa tii faransiiska markuu ciidamo halkaas weliba u diray magaalada timbuktu waxay ka mid tahay meelaha qadiimka ee taariikhda meelaha islaamka qadiimka oo weliba waxa ay yiile halkaasi qoraal gacmeed lagu sameeyey oo hadda caalamka aan ka jirno xataa qaarkood in la turjumay u baahan tahay oo diiwaanadii lagu qori jiray eh, taariikhdii hore fargacmeedka Aad lagu iyo lagu aad.
qori jiray farguri baa la dhihi farguri jiray baa la dhihi jiray soomaaliya Farguri.
aad iyo aad marka madaxweynihii faransiiska dhowr toddobaad kadib markii ciidamada faransiiska ay meesha galeen Mm.
waa kii meesha booqday Mhm.
oo tegey Mhm.
waxay yidhaahdeen marka dadkii degaanka timbuktu deganaa Mhm.
waxay ku abaalmareen madaxweynaha faransiiska hal geela waa garta oo isku dhaqan baan nahay mister waa reer maali aad iyo aad markaad si ahaan u fiiriso Aha.
hashii geela la siiyey marka madaxweynihii wuu kaftamo wuxuu yidhi hashaan geela Hmm.
een, ma garanaysaan ugu hayo wadooyinkii saxmadda badnaa ee magaalada baris haye marka qoys een, reer timbuktu ah oo Mhm.
degaanka ah Mhm.
yuu u dhiibtay Uu yidhi ii haya wuxuu yidhi hashaan geela ii haya Ay.
anaa iskale waa milkiyadeydii waa geerdi madaxweynihii uu iska laabtay waddankiisuu tegey maalin dhoweyd Hmm.
ciidamada faransiiska meesha joogaa waxay yidhahdeen war hashaadi waa la qashay haye marka dadkii degaanka gaar ahaan een, mas-uuliyiintii degaanka way isku laabteen waxay yidhaahdeen markaan maqalay hashii geela ee uu lahaa madaxweynihii faransiiska ee markii horeba hadiyadda aad u siiseen waa la qashay mm.
waa yaxyaxnay see loo qashay Waa marka isku ma- ma la dhacay xishoodnay.
geeli ilaa geela waa la lama kala dhicina dhacay ciddii uu u dhiibtay malaha waxay isiraahdeen geela wuxuu ka yiqiina male madaxweynaha wuxuu ka yaqaana male markii hore waa lagu maamuusay nin u imaanayana malahane hal mar qalab ka siista deegaankana abaaray waxbaa ka jiray malaha bar la oodkacday iyo bar la soshay iyo bar waxay noqotay Aad maraq iyo aad.
iyo adduun laga dhigtay aad iyo aad marka dadkii degaanka gaar ahaan mas-uuliyiinta waxay yidhahdeen hashi geela ladin dhiibtay ee madaxweynaha faransiiska uu iska lahaa Hmm.
waxaad noqoteen dad aan ammaanada dhowrayn waa yaxyaxnay waa is- wejigabax waa isceebsanay wejiga wax baa nagu dhacay Hmm.
marka waxay yidhahdeen waxaan go-aan ku gaarnay Hmm.
in aan hashii madaxweynaha aan magdhow ka bixinno oon u gudno Haye.
oo nagu bedelno mid ka xoog badan oo ka dhalin yar laakiin waxay yidhahdeen bisharde markani Hmm.
waa inuu bahashiisa qaataa waxaan ku diraynaa bay yidhahdeen waddanka faransiiska waa inuu halkaas ku haysto aad iyo aad marka waxaan malaynayaa markani een, de kolley madaxweynaha kolley ilaa hadda jawaab lagama hayo markii hore sababaha uu ugu dhiibtay reerka waxay ahayd Hmm.
baariis ciriirigeeda meelaan ka geeya male Hmm.
hadda waxaa la isweydiinaya marka Hmm.
marka ay u diraan Hmm. waxa la- waxa waxa uu ka yeeli doona waxa uu ka yeeli doono marka wax iska marka dabcan de waa nin madaxweyneha oo qasri weyn buu leeyahay intuu waab uga dhiso ee meesha madaxtooyada dhinaceeda ayaa dee fast food halkaa- la bari doonaa.
halkaa ku iyo xanaanay cunooyinka fudud absolutely oo hadday rabaan weliba banooni ha ciyaarteen faransiisku waa banooni jecel yihiin
waa hagaag waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybteennan ugu dambaysa ee barnaamijka caweyskana waxaan dhegaystayaal idinku hayaa waraysigii uu fanaanada caanka ah ee hibe maxamed dhowaan magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka uu kula soo yeeshay wariyaheenna cabdulaahi nuur maxamed colombo Eh, arrinta kale ee aan xiisaynaya hibanuura waxay tahay fanaaniinta cusub ee iminka soo baxay marka aad tidhaahdo eh, maad heeso samaysataan ood sidaas caan ku noqotaan intooda badan waxay kugu jawaabayaan ma haysanno fursaddii ay haysteen eh, fanaaniintii hore oo iyagu lahaa golihii murtida iyo madadaalada national teatrka magaalada muqdisho iyo abwaano u soo kallihi jiray xurunta heesaha iyo suugaanta kale taas sawgar kuma laha dhalinta cusub hibo aada iyo aad dhinac haddaad ka eegto gar bay leeyihiin kuwa garta lihina waa kuwa dalka gudihiisa jooga laakiin kuwa qurbahu in gar ma laha waayo way heli karaan inay maalif raadsadaan inay laxaniista raadsadaan way ka ah, in dhaqaale badan yihiin kuwa gudaha jooga marka nintuu laisuu seexda ma waaye haddii ay jeceliin heeso cusub qaar badanoo iminkaba heeso cusub labaa jira oo dadaala Eh, dhinaca kale waagiinii xitaa heesaha eh, waad kala qaadi jirteen Eh, waxaad maqlaysaa tusaale ahaan eh, sabab kale ha moodin adiga iyo maxamed suleybaan eh, marba qof baa qaaday sidoo kale heesta axad ee hadraawi uu sameeyey ee aan filaya inuu bilaabay qaadisteeda axmed cawad rabsha Eh, waxaa ka daba qaaday fanaaniin waaweyn oo ay ka mid yihiin xasan aadan samatar eh, maxamed mooge cabdulqaadir bagaag iyo qaar kale maxaa dhalinta cusub loogu diidayaa inay heeso horay u jiraacay qaadaan hibanuura haa waxay ahayd horta markaas hortaan su-aashii hore kaaga jawaabo heesta sabab kale ha moodin waa heesihii anigu waan ku caanbaxay waana hees anigoon originalkeeda iska leehay Een, la- midhahana waxaa ii sameeyey eh, maxamed cali kaariye laxankana waxaa ii sameeyey cabdikariim faarax qaari
Thank you. in hees aad loo jecel yahay bay ahayd waxaa iga daba qaaday maxamed salaabaan waxaa iga daba qaaday maxamed mooge waxaa iga daba qaaday axmed rabsha laakiin hadda waxa uun la helhelaa tii uu iga daba qaaday maxamed salaabaan haddaad su-aasha kale aan ka jawaabay ah heesta axadda waxaa ka daba qaaday fanaaniin badan axmed rabsha sidaa loo jeceliyey sabab kale iyadana loo jecelaa saasay kaga daba qaadeen fanaaniinta kale laakiin originalku wuxuu ahaa axmed rabsha haddaan su-aashaadii u soo noqdo maxaa loogu diidaya iyaga farku tiris bay ahayd in hees la kala qaado aan riwaayad labada qof ugu iman oona riwaayad isku bedelin haddaad fankii kumayaalkii heesoo dhan raadiso afar heesoo heli maysa sidaa ogeed wax kasoo qaad malaha waa wax yar laakiin hadda qof dhan baa odhanaya albam baan soo saaray anaa iskale xitaa dadkii ma xuseeyo dee way tiro badatay
hiba maxamed hudoon ibanuura abwaanada aad macriifada weyn leedihiin waxaa la ii sheegay inuu ka mid yahay abwaan cabdikays oo isagu marmar gashada dhinaca heesaha waxaa jirta hees aad adiga iyo cabdikays wada qaadaan oo ereyadeeda ay ku jireen naagtii walaalkaa shalay qabay ninkeed noqo kiyoon dhiman oo nool
markaadna barmaqnaataba sida dayaxan igu soo noqnoqotaa nabdigiya calooshiyo niyaduna kumay jar walyacalle kumaan nasdarrase waxay tahay naftu waaniye shalaqabayninkeed noqo yo dhimooninunoo
heestaas maxay ku baxday heestaas cabdiqays baa iska lahaa ruwaayad gaaliya islaam gabdhow yaadinle la yidhaahdo oo toddobaatan iyo saddexdii aan wax ka dhigay originalkii waxaa soo dhigay sahre siyaad aamine cabdilaahi sooraan iyo allaha u naxariistay axmed gacayti markay originalkii soo dhigan markiibana aniga iyo waxaa dhignay axmed mooge iyo markaa heestii maadaamay ruwaayaddu cusbayd dadkii dambee qaaduun bay caan ku noqotay aniga iyo waxay caan ugu noqotay axmed mooge ninka la yidhaahdo cabdiqaysna markii qurbaha la yimi hadda markanaan la qaadayo internetka ku jirta waa denmark marka wuxuu yihi maadaama uunu axmed mooge joogin weliba markaa inuu geeriyoodaan jeclay axmed mooge aan heestii wada qaadno saasaan ku wada qaado
heestaasi macaan ay sida wadajirka ugu luuqaynayaan hibe maxamed iyo cabdiqays ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka caweyska washington fanaanada hibe maxamed waxaa waraysanayay waryaheenna cabdulaahi nuur maxamed kolomba intaan mar kale iska maqlaynana isma dhaafo
waa hagaag intaasi aynu kaga gudubno barnaamijkaasi caweyska washington halka aad ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da